sax waay waxay jirtaa inay issoo dhiibeen kuwo ka tirsan al-shabaab insha allahu hadda waxaan rajaynaynaa dhammaantoodina inay sidoo kale ay yimaadaan waan rajaynaynaa insha allah sidee maleeshiyadan ku yimaadeen dinsoor miyaga goostay inay soo dhiibaan waxaa jiray kadib markii culeysyo badan ay ka yimaadeen dhinac dhinaca ciidanka hadday yihiin kuwa xoogga dalka iyo kuwa koonfur galbeed iyo hadday noqoto dhinaca cirka oo nimanka maalmahan dambe bartilmaameed badan laga dhigtay wadahadalle ayaa jiray oo ay ku yimaadeen nimankan tiradooda waa imisa markaa tirada dhabta insha allahu tacaala gadaalaan kasoo gudbin doonaa laakiin waa ciidan wato gawaarida dagaalka wato weeye wixii tiraa insha allahu waa soo gudbin doonaa kuwo kaloo soo socdana waa ay jiraan ilaahay idinkii waana soo gudbin doonaa biidn illahi alkariim maleeshiyadan issoo dhiibtay ee dinsoor iska soo dhiibay ma ma maleeshiya hoosaa mise saraakiil baa ku jira
annaka haddee nooma kala calaamadaysna nimankaan sida aad la socoto ayaga unbaa maalinba magaca la baxa maahan annaka haddee oon shabaab waxay noo yihiin shabaab ay noo yihiin insha allahu tacaala wixii ay kala yihiinna faahfaahintooda waa soo gudbin doonaa ilahay idinkii wa waa gartay marka dhaqdhaqaaq baa jiraa laleeyahay gobolka gedo oo saraakiishu ay kasoo warramayeen in maleeshiya badan oo jubbooyinka ka cararaya ay gobolka gedo galeen idinku wax dhaqdhaqaaq oo al-shabaab gobolada shabeellada hoose iyo jubbooyinka ka imanayo oo baayo bakool aad ka dareenteen miyaa jira annaka mar walba waxaad la socotaa nimanka cadowga ee ummadan soomaaliyeed dhibaateeyey ciidamada booliiska gaarka iyo kuwa dowladda federaalka waxay kula jiraan mar walba dagaal dee annaka dagaalka marba kama bixinba cadowgana inay ummadan soomaaliyeed dhibaateeyaan waa howl ay ayaga maalin walba saacad walba ay ku talagaleen insha allahu tacaala haddee wixii dhaqdhaqaaqa ay wadaan waxaan samayn doonaa in ka badanoo looga hortago waana laga guulaysan doonaa ilahay idinkii maalmihii u dambeeyey waxaad booqanayseen degmooyinka gobolka baay oo qaarkood ay go'doonsan yihiin oo dadkii ay dhibaato ku haysato bal xaaladda guud ee nolosha deegaanada aad tagteen iyo wixi aad kusoo aragteen haddaad wax nooga sheegto sida aad la socotid dowladda federaalka ee uga horeeya madaxweynaha waxaa la iclaamiyey dagaal ka dhanaa nimankan cadowga ee baabi'iyey ummadda islaamka gaar ahaan ummadan soomaaliyeed mar walbana dhibaatadeeda qaraxyo iyo dhibaata oo horseedaayey kadib markii dagaalka madaxweynaha u cilaamiyey waxaan qorsheynay in dhammaanba degmooyinka la maro si loo dhiirigeliyo ciidamada dagaalka ku jira ee cadowga la dagaalamayo furumaha hor jooga muhiimadda ugu weyneed waxay ahayd sidii ciidanka loo dhiirigelin lahaa wixii tafsiilaada ay u baahan yihiinna loo gaarsiin lahaa ilaahay idinkii waxaan rajaynaynaa waktiyada soo socdana inay galaan dagaalo lagu soo afjarayo gebi ahaanba cadowga ilaahay idinkii xaqiiqa waa waa dhibaata waa ay jirtaa haddii ay noqoto dhinaca go'doominta iyo hadday noqotoba dhinaca xoolahooda ama beerahooda inay baad ka qaadaan intaba waa waxay go'aansadeen balse ummadda soomaaliyeed waxay go'aansadeen dhib walba ha ku jiraan sidii ay iskaga dulqaadi lahaayeen cadowgan insha allahu waxaana rajaynaynaa waktigooda inuu iska soo dhammaan doono go'doomintana ay iska ekaan doonto cadowga mar haddii laga adkaado ciidamadana ay diyaar garooween ilaahay idinkiina waxaan rajaynaynaa in wadooyinka dhammaantoodana ayadoo la kaashanayo ciidamada saaxiibada aan nahay iyo kuwa soomaaliyeed iyo kuwa maamulada ay leeyihiin intaba in wadooyinkana la furo insha allahu tacaala sidaasaan rajaynaynaa